mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulanka ay maanta ku yeesheen magaalada baydhabo wuxuu ahaa ajantihiisa isu afajinta muddaxileedka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo baarlamaanka dhowaan lasoo dhisay xildhibaanada ayaa mooshinka iswaafajinta madaxweynaha iyo baarlamaanka ka dooday waxayna xildhibaanada dhammaantooda ogolaadeen in la iswaafajiyo muddaxileedka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaanada baarlamaanka xildhibaan maxamed cabdiraxiin nuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay soo jeedintan inay tahay tallaabo ku dayasho mudan waa shaqo waafaqsan dastuurka in la mideeyo labada xilli doorasho baarlamaanka iyo madaxweynaha wax kasta markii la sameynayo sababa unbay ku timaadaa marka waxaan jeclaan lahaa in sabaa inaan sababeeyo inkastoo haddana lagu soo xusay sidii mataqaanaa hadda uu nagu akriyay walaalkeen hadda soo jeediyey mooshinka sababta koowaad aan kusaben ku sabeynayo soo jeedintan inay muhiim ay tahay waxaa la dareemay in uu wakti badan uu ka lumaayo doorashooyinka labada doorasho wakti kala tagsan waqtigaasoo u baahnaa in dowlad dowlad goboleedka koonfur galbeed mataqaana in la geliyo dhammaan howlaha oo markaas loo egmaday
xildhibaan axmed mashruuc oo isaguna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa muujiyey inay muhiim tahay xildhibaanada inay wada ogolaadaan iswaafijinta muddaxileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka xildhibaanada saaxiibadanada ah ee mooshinka soo diyaariyey oo aada iyo aad aan ugu mahadcelinayo runtii arrin loo baahnaa intay ka fikireen noo soo jeediyeen ma qabo xildhibaanada halkaan fadhiya maanta cid arrintaa iyada aan raalli ka ahayn inaysan jirin xaaladda dalkeenna uu ku jirana waan ognahay inaan marka ciddii aan dood ka qabin aanan la sii dheeraynin doodda oo aan codkii gallo intaasaan soo jeedin lahaa oo ka codsan lahaa saaxiibaday marka haddana madaxweynaha guddoomiyaha ba inoo soo koobay intaasi kadib waxaa loo qaaday cod guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cali siciid fiqi ayaa ku dhawaaqay natiijada doodii mooshinka ee la soo jeediyay oo ahayd iswaafijinta xilliyada doorashada xubnaha golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wax ka bedelidda qodobka kontonaad ee dastuurka kubeel gaarka soomaaliyeed sida loo sheegay qodobka isbedeli doono waxaa waaye wuxuu raacayaa qodobka kontonaad ee dastuurka lagu sameeyey sidaas ayuu u qoran yahay marka madaxweynaha dowladda goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ee la doortay labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa waxay muddadiisa xilxeynta ee ku ekaan doontaa dhammaadka muddada xilxeynta golaha wakiilada ee ku beegan labada kun iyo labaatan iyo afarta ayaa doorashada madaxweynaha la qaban doonaa soddon maalmood gudahooda oo ka bilaabanta maalinta golaha wakiilada cusub xilka loo dhaariyo mooshinkaas waxaa taageeray siddeetan iyo toddobo xildhibaan waxaa diiday eber xildhibaan waxaa ka aamusay eber xildhibaan sidaas darteed mooshinkaas waa la ansixiyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta magaalada baydhabo ayaa iguna soo dhoweeyey iswaafajinta muddaxileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka koonfur galbeed cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade oo horey usoo noqday xildhibaan baarlamaanka dowladda federaalk ka tirsan ayaa ka mid ah siyaasiyiinta soo dhoweeyey bismillaahi raxmaan raxiim go-aanku maanta baarlamaanka koonfur galbeed uu qaatay iswaafajinta muddaxileedka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha wuxuu ahayd arrin loo baahnaa oo muddo badan caqabadeeda iyo dhibaatadeeda ay jirtay waxyaabaha aan ku ammaanaya waxay tahay madaxweynaha cabdicasiis maxamed laftagareen oo hadda uu ka sameeyey horumarada baarlamaanka waxaa ka mid ah in baarlamaanka lagu soo celiyay sagaashan iyo shantii xubnood oo horey dastuurka aan waafaqsanin iyo tan hadda laisku waafajinaya muddaxileynta madaxweynaha iyo tan baarlamaanka waa arrin loo baahnaa oo saxitaankeed aada muhiim u ah mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo